xukunkan dilka ee maanta la fuliyey hanaanka loo maray waxa weeye waxay ahaayeen dadkani afartoodaba dad shabaab ah dadna dilay waxaa loo maray hanaanka xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamad sharciya baa xukuntay waxaad iiga warantaa marka in xukun dil ah la fuliyo wax sahlan ma aha in hanaan sharci la mariyana waad ii sheegaysaa tuureen marka bal waxaad ka warantaa qareenna ma haysteen marka ugu horreysa raggan la xukumee dilkana lagu fuliyey si fiican wey si fiican qareenna way haysteen mid aan qareen loo qaban oo qareenkiisa uusan u doodin ma lahan laakiin dee nin gacmaha dhiig kula jiro gacmihiisa dhiig dhiig leeyihiin qareen wuxuu u qaba qaaba iska yar waxaad ku celcelisay in ay faraha dhiig ku lahaayeen ma iyagoo faldambiyeed gacmaha kula jiraa lagu soo qabtay raggan sidaas waayo sidaas waayo ayagoo faldambiyeed gacmaha kula jira baa lagu soo qabtay mid kamid a waa midka qarxiya hotelkii maka almukarama nin kamid a waxaa lagu soo qabtay hoogiye iyo gumacyadii alaabtii rasaastii asloo ridaya horena loo riday oo uu sheegay hore dad loogu baabiiyey laba kamidana waxaa lagu soo qabtay ayagoo abaabulano hub iyo gaari haysto oo askeerna dilay shaqo qaran ku jiray shabaabnimad shabaabnimadoodana ee cadda iyagu marka ma caddaysteen dembiyadaas lagu soo oogay ee in dilka lagu fuliyo keenay iyagu ma caddaysteen oo ma qirteen waa qirteen waa qirteen qiraaday ahaayeen anaga waxaan xukumaynaa waxa weeye waa shabaab shabaab macnihiisuna waxa weeyaan waa nin nin dilay iyo qof wax dili rabay marka waad fahmi kartaa waxa waddanka maanta ka socdana waad fahmi kartaa waxa dowladnimadii kadhis ka dhismi la-dahay oo ummadii soomaaliyeed dibaddana kasoo qaxinaya dowladii deriska ahay u carreena kasoo qaxinaya gudihiina ka qaxinaya hoteeladii ku qarxinaya maqaayadihii ku qarxinaya waad fahmi kartaa duruufta adag ay dalka bideen in marka dadka caynkaasa sharciga lala tiigsado oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo brocesskooda la dedejiyo ayagoo wixii sharci ulahaayeen loo ogolaanayo waa wax duruufteena iyo duruufta amniga amniga qaranka iyo waxyaabahaas ay keenayaan wey waxaad iiga warantaa tuuren waxaad sheegtay qofka shabaabkee lasoo qabto waa qof wax dilay baa tiri amaba inuu wax dila rabay qofkii faldambiyeed gala ee inuu qof dilay ee dhibaato u geystay ay caddahay xaaladiisu waaba gaar laakiin qofkan waxbuu dila rabay marka la leeyahay xukun noocee baad ku fulinaysaan qofka looga shakiy inuu wax dila rabay markaan soo qabto qof isqarxi rabay ummad inuu halaaga rabay macnaheedu ma samaynayso asiga inuu dhinto inaan sugo shareecadana islaamka markaad eegto waa waxaa jirtay cumar bin khadaab uu dil ku xukumay dad laxaday adduunka caadiga ahe casriga maanta way ka jirtaa dowladaha sidaan oo kale siday u badbaadaan oo qarannimadooda iyo amnigooda ay u badbaadiyaan duruufaha caynkaan oo kale markay yimaadaan exceptional cases bay ka dhigeen waxyaaba caynkaana kiisaska hadda aan gacmaha ku hayna waxaa kamid ah inay inay sharciyeeyeen in gebdihii la kursado waxay yaqaan waxa la yidhaha addoon waa addoon maadaama ay murtado tahay markaad qabato qaniimo waaye markaad kursatana dil sidaas bay kusoo akriyeen waxaan haynaa kiisas hadda lasoo qabtay oo weli baaritaan ku socdo oo dacwadoodii socoto oo guryo laga soo qabtay gabdho iyo wiilal isla jooga oo leeyihiin isma qabno waana maaragta waana is isticmaalnaa markii la weydiiyena ay wiilasha leeyihiin waa addoomo gabdhahan maadaama ay addoomo yihiin ama tun waay waa addoon marka maadaama ay addoon tahay waa ii banaan tahay waxaas baa waddankeena maanta ka jira waad waad garan kartaa xajmiga ay la-egtahay iyo dhibaatada jirta waa tahay waxaadisan waddanka uufin dhinaca kale dadkan waxaan leeyahay marka waalidiinta waxaa xil idiga saaran yahay inaad dalkaas kala soo baxdaan mee haddaadan kala soo bixi karina dowladda hiila soo weyeysataan waalidkii intaa samey waaya waxaan leenahay qofkii dilay shabaab ah oo dila ah waalidkii dhalow karsantiisa gad intaas baan leenahay waxaad iiga warantaa dhinaca kale tuur yare shalay waxaa magaalada muqdisho lagu dilay fanaanad weyn oo caana dhinaca kalena mudanayaasha baarlamaanka ka tirsanayd ahayd qof aada u culus bulshada soomaaliyeed dhexdeedana maqaam ku leh ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay ma jirtaa dilka saade cali warsame amniga baa howlaha ku jira waxayna ii sheegeen inay dabagal meel fiicana u marayso dabagal fiicana ay wadaan dad badan oo lagu tuhunsan yahayna ay hayaan ayaga baan kaga sugaynaa laakiin waa waa sidaan kuu sheegayo waa fanaanadaas caanka ah xildhibaanada ah mas-uul soomaaliyeed ah dadka dilay ayagoo sooman dilay dadkaas waaye oo qof aan qof ay cafinayn aysan jirin oo gabadha dilaaya oo odagii dilaaya oo aqooyahankii dilaaya oo siyaasigii dilaaya oo bulshada intiraya marka dadka caynkaasa la tacaamulkooda iyo in sharciga la horgeeyaa adma waad fahmi kartaa inaysan lamid noqon karin if caadiya oo qof dambile caadiya ah dadka qaar waxay shaki ka muujinayaan dil kasta oo xamar ka dhaca markiiba shabaab ayaa la sheegaa inay dilkaasi geysatay dadka qaarse waxay shaki ka muujinayaan in magaalada muqdisho dadka wax dilaya in shabaab keliya aanay ahayn oo siyaabo kala duwan oo fara badan dadka loo dilo marka qofka marka la dilo markiiba waxaa la sheegaa inay shabaab dishay maxaa lagu caddeeyaa inay shabaab dishay caasha waad maxsan tahay horta in shabaab dishay waxaa lagu caddeeya horta qofka marka lasoo qabto oo baaritaan baa la marsiya hay-ado baaris baa jira qofka shabaabnimadiisa qofkan maxaa u dishaa la yidhahdaa urkaasaan ka tirsanaa qofkaasna soo dilaa la yidhi horta qof kiisaska inta badan saas waay hebel oo amiirkeyga ayaana sidaa yidhi marka kiisku markuu sidahayaa waa iska saami kartaa oo caddeyn ma u baana qofkiiba qofkii aada qiranahay waxna waa wax baaritaan ku imaanaya oo investigation la sameeyey waxaan aada u caddaynayaa oon horena u yiri way jiraan dad waxaa jira ka faa'iidaysanaya jiritaanka shabaab waddankeena dembiyadii ka dhici jiray hata haddaan shabaab jiri lahayn dembiyadii dhici lahaa way jiraan wayna dhacaan iyo kuwo kasii khatarsan waxaa jiri kara guruubo abaabulan oo shabaabku kiraystaan oo oo wax u dila waxaa jiri kara guruubo abaabulan oo meelo kale laga kiraysto waxaa jiri kara guru guruubo kale oo danley ah waxaasoo idil oo jiritaanka shabaabka ka faa'iidaysanaya waddankeena maanta waa ka jiri karaan hay-adaha amnigu waxay u wargeliyeen inay kiisas caynkaasa ay baaritaan ku hayaan waxaan ballan qaadaynaa maxkamadda ciidamada qararka sida dadka caynkaasa haddii lasoo qabto inaan wadada shabaab na sii doono kana daran yihiin maxaa yeelay shabaabku waa cadow la yaqaano laakiin nin kugu dhex jiro oo ad aada walaal u haysato amba maada inuu kula shaqeynaya aada u haysato amba inuu shacab caadiyaha aad u haysato ee waxaas ku dhaqmaya waa ka daran yahay cadowga muuqdo caadiga